bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacan saaxiibayaaladir ahaantiin melbo aa joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka caafimaadka oo alaaba xilligan oo kale aad ka maqashaan raadiha kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland waxaa barnaamijka idinla socodsiinaya maxamuud cali xasan oo aniga ah doctor cabdirasaaq ayaa barnaamijka igala qayb qaadanaya socoto ayaana inoo farsamaynaya mar kale saaxiibayaal maalin wanaagsan melbo aad joogtaan iyo si walbo aad noo dhegaysanaysaan barnaamijka ayaan maanta waxaan ku soo qaadanaynaa xanuunka ku dhaca maqaarka islamarkaasina dad badan oo soomaaliyeed ay aada u dhibsanayaan xanuunkaas oo qaybo kala duwan isugu jira ayaa waxa uu yahay iyo sida dadka uu u saameeyo iyo sida loo daaweeyo waxaa marka hore ka hadlaya doctor cabdirasaaq
maanta barnaamijkan aynu doonayo inaan halkan ku qabano waa barnaamij kooban haddii la haydmo waxaanu kusoo qaadaynaa cudurada ku dhaca xaragga ama maqaarka marka runtii wax badan ka hadli mayno laakiin wuxumaan rabaa inaan idin fahansiiye hal qodob ama laba qodob labada qodob waxa weeye ko cuduradan faraha badan ee kala duwan ee uu ka mid yahay egsimada waxaan la idhaahdo ee uu ka mid yahay waxaan loo yaqaano acnida ee uu ka mid yahay waxaan loo yaqaano soriasiska oo ah midabka oo bedelmaya oo carcardhafiyo iyo qalaf iyo qolfo yeelanaya iyo vitiligo vitiligo oo ah cudurka loo yaqaano baraska waxaa kaloo iyana sii raaca cuduro kale ama calaamado kale oo ay ka mid tahay dee raashkan caadiga mooyaane finanka furuuraca kasoo baxyada waxaan la yidhaahdo midab guurka ama qawadka ama waxaan englishka dalwada discolorationka dhammaan ciladaha ku dhaca xaragku in badan baan ku celcelin soddon sannadood ayaan observation iyo baaritaan iyo ukuurgelid iyo qoraal iyo magaranaysaa xog ururin ku jirnay xaqiiqadeedii iyo gunteedii baynu soo saarnay imanka ilaa shan sannadood dhow ayaa laga joogaa waqtigii aan ku dhawaaqay in wax aada u badan ay ka khaldan yihiin cilmigan loo yaqaano syniska ama khaasatan ka loo yaqaano medical syniska hase yeeshee cadeymo fara badan iyadoon cidiba inoo sheegin bayna hor yaalay muddo dheerba in wax khaldan yihiin cadeymaha maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa qof hadduu doono haragga ku leh cuduro iyo calaamado oo dhakhtaro kala duwan maraya magaalooyin kala duwan tegaya wadamo kala duwan u kala gooshaya u kala guuraya isagoo doonaya inuu cudurkaa iska daweeyo dawooyin aada u fara badan oo kala duwanna qaadanaya haddana guul aan kala kulmay intay cambaaro iyo finan ka soo baxaan oo inta kiniin ama dawo uu heli karaya qaato oo waxa cream iyo lotion waxa la dhaahdo ama burcad la ismariyo uu ismariyo haddana xanuunkani tegi waayo oo dabeedna iskala noolaado oo hadduu doono kasii daro hadduu doono calaamadihiisu aada uga sii fool xumaadaan kuwii hore wuxuu noqday wax markaa common ah uu iskala qabsado qofku marka hadda eeg cadaymo weeyaan mar haddaana dakhtarkii wax kuu qabanayn oo dawadaad qaadataa wax kuu qabanayn oo xanuunkiiba aanu xal lahayn inay wax khaldan yihiin inaynu ogaanaabahayd qodobka nooga socdaa waa kaa inay wax khaldan yihiin oo medical syniska wax ka khaldan yihiin oo maybe dhakhaatiirtan baas ee waxaan ay ku sheegayaan cudurka iyo siday u qaabilayaan jirkayga iyo dawooyinkan ay isiinayaan ayaa malaa wax ka khaldan yihiin ayay ahayd inay nagu soo dhacdo waana dee waxyaabaha lagu garto qofka common sense-kiisa iyo waxaan la idhahdo intellectual capacity-giisa garaadkiisa iyo dareenkiisa ma garanaysaa shaksiyad hase yeeshee waxaa caddaatay maskaxda haddii la kontaroolo oo ummado kale ay in badan kontaroolaan dabeedna iyadoo kontarool jiro ubadka kusoo dhex dhasha ee kusoo dhex koraa kontaroolkaasunbay ka mid yihiin waxaa kontaroolan yacni aqoontaa hadday doonto bugta ah ee beenta ah iyo cilmigaa khaldan ee dhaqan galay ayuunbay kusoo dhex korayaan dabeedna waxa weyaan waxaa sidaa wixii ka duwan oo dhan baa la yaab ku noqonaysa waxaynu keennay aqoon aan dunida oolin oo ilaahay subxaana wa tacaala noo sahlay waxaynu keennay cilmigii syniska nu gebigiisiiba xagga kale intaynu u rognay xaqiiqooyinkiisii dibadda soo dhignay waxaynu in badan markaa ku celcelinay oo qodobka aan barnaamijkan imaka mar labaad horaan u qabtay barnaamijkan kaga hadlaya haragga iyo cudurrada ku dhaca laakiin ujeedadan imika barnaamijkan kale waxa weeye inaan idin xasuusiyo war haraggu sida imika dunida laga isticmaalo muddo dheerna looga isticmaalayay daweyntiisu khalad baa ku jira eh maaha wax ka daweysma dusha sare wax ka daweysma maaha haragga dusha ka daweysmaa waa harag gudaha ka caafimaad qaba oo jidhka uu ku yaala uu gudaha ka caafimaad qabo waana inta badan haragga ama dhaawaca soo gaadha haragga oo had iyo jeer u badan matalan gubashada oo kale xoqidda iyo hangaroofada oo kale jeexjeexa iyo nabarada iyo dhaawaca haragga ku yimaada oo kale dabka oo kale waxyaabahaasoo kale caafimaad xumidii iyo caafimaad wanaaggii qofka kuma xidhna eh haraggii dushaa wax kasoo kaga dhaceen waxaa dibadda waa laga dhayi karaa waana laga daweyn karaa laakiin adigoo aan wax alla wax ku xoqay iyo wax ku taabtay jirin hadday dhacdo in haraggaagu firan iyo fururucyo iyo raashis wax la idhaahdo cambaaroo kale ah inuu yeesho inaad isxoqdo ood xajiimooto iyadoon cidibo ku taaban geed iyo wax cadanyarahoo ku taabtayna aanay jirin wax kiimika ahoo contact kula sameeyey ama haraggaaga xidhiir la yeeshina aanay jirin haddaad cuncun fara badan iyo xajiin isku aragto bilaa sabab ah ama calaamado kasoo baxaya haraggaaga macnaheedu waxa weeye waan idinku celinayaae ma aha cudur ku jira haragga kamana daweysmayo haragga waa cudur gudaha jirkaaga ku jira waana cudur u baahan in gudahaaga laga daweeyo oo marka gudaha laga daweeyo ayuunbay calaamadahaasi tegi karaan inta kale intay yaro yaraadaan markaad kariimyada qaar mariso ayay aada ugu dhowdahay inay soo noqdaan haddaan wax laga qaban intuu fudud yahay inuu aada uga sii daro oo marka dambe haraggaasi uu isu baxo oo jidhka oo dhan uu noqdo ama xitaa heerkii xumaanta unugyada haraggee buka ay xumaayeen intuu ka gudbo inuu marka dambe heer kansar ah uu gaadho ayuu noqon karaa marka barnaamijkan oo kooban waxaan uga jeednay inaan idin xasuusiyo aqoontaa ilaahay subxaana wa tacaala noo sahlay iyadoo ay nahagayso dawooyin ku saabsan ama hataa si kale u tiraa dawooyin ku salaysan oo salka ku haya aqoontaa ayaanu u soo saarnay cudurrada ku dhaca haragga dawooyinkaana waxaa laga helaya dhammaan xarumaha iyagoo dhan waayo waxaanu samaynay dawooyin haraggana u gaar ah isla markaana dawooyin kaloo badan oo jidhka laf iyo dhuux iyo cad iyo ma garanaysaa seedba iyo dhiig iyo wixii dheecaanihii jirku leeyahay intay ka shaqeeyaan wixii infection ah wixii cudur ah wixii bacteria sun ah wixii ma garanaysaa cudur dhaliyo kale ah intay wax ka qabtaan dhiiggii nadiifiyaan unugyadii soo kasoo dilaan wixii cillad ku jirtay dabeedna dhiig qulqulaya oo nadiif ah uu haragga soo gaadho markaa dhiiggaasi noqdo mid nafaqa ku filanna u sida sunta iyo wasaqda iyo jermiskuna ku yaryahay sidaa darteedna unugyadii mar labaad intay nafaqa ku filan helaan ciladii ku socotayna ay ka go-do inay dabeedna dib isu soo ribeergareeyaan ama isu soo kabaan oo ay maaragtay unugyo cusub soo baxaan cambaarihii iyo calaamadihiina halkaa ku tagaan qofkiina harag nadiifa usaa ugu soo baxo maalin walba waan ku guulaysanaa ilahay waa nagu guuleeya subxana wa tacaala adigana sidaasoo kale ama qofka aad taqaano ee heelkaaga iyo asxaabtaada ah sidaasoo kale ayaan ugu guulaysan karnaa haddii ilaahay idmo oo ilaahay nala qabto dawooyinkaasina dawooyin u samaysan cudur dhaliyaha dhabta ah ee waxaanay ka imanayaan weeye sida loo qorsheeyey ama laysugu soo xidhay iyagoo koox ah waa si iyana cilmigaasi hagayo oo loogu talagalay jirka gudihiisa iyo dabadiisaba in laga daweeyo weliba maadaama cudur dhaliyayaashaasi ay yihiin wax muddo dheer jirka soo galayay waxaanu samaynay oon u naqshadaynay ama u design garaynay dawooyinka nidaam ay muddo ku soconayaan siday u tirtiraan cilada iyo cudurka dhabta ah ee ku jira lafaha iyo magaranaysa cadka iyo hilibka iyo dhiigga intaa dee qofka ka samaysan yahayba markaa haddii ee beydmo waxaan idinkula talin lahaa dawooyinka doonta talooyinka la socda raaca qofkii xaragga cudurka qabow ha iswareerin dawooyinkoodii waynu helnay aqoonteediina waynu keennay ilaah baa inoo sahlay subxaana wa tacaala idinkuna ka faa'iidaysta maaha waxaanu xayeysiin iyo suuqgeyn uga jeedno waa warbixin baa lagu siinaya xog baanu ku siinayna xogtaa waxaan uga jeedaa dee haddii aanad ogeyn ama aada la dhiban tahay inay jirtaba dawo shaqaynaysaa waayo kuwo horoo badan baa kuu shaqayn waayey haddaba imika inay kuwa shaqaynayaa jiraan ayaan uga jeednaa barnaamijka markaanu qabanayno xayaysiinnaga maaha runbaan kuu sheegaya boqolaal business oo kale oo ka lacag badan oo ka hawl yar waa idinkaa arkaya indhahayga hurdala-aanta ka muuqata waxaasi waa dad habeen oo dhan soo hadlaya oo intaa qaylinaya oo intaa cabanaya oo intaa hawshoodii aan ku jiro marka hawsha sidaa u badan ee haddana maanta aanay boqol doolar meelna nooga oolin shaqo kamaanan dhiganeen haddii aanan islahayn dadka u danee oo u faa-iidee oo aqoontan ilaahay ku tusay aad in badan qoraysay dadaalaysay dadka la wadaag haddaanan islahayn habeen kumaan jireen shaqadan maalin kumaan jireen xaqiiqan saacad kumaan jireen
ururka caafimaadka
guud ahaan saaxiibayaal barnaamijka caafimaadka waa naga inta waxaa barnaamijka idinla socodsiinayey maxamuud cali xasan oo aniga ah doctor cabdirasaaq ayaa igala qeyb qaatay saaxiibkay socoto ayaa inoo farsameynayay tan iyo barnaamijka lamid ah inta aynu ku kulmi doonno nabadgelyo